soomaaliya oo ku soo duushay qaranimada somalilan golaheeda shacabku fadhiistay oo yidhi wax somalilanyaa ma jiraan heshiisyadii aynu la gallay sharikadahana waa waxba kama jiraan dekedda iyo dhulka annagaa xukunna yidhaaheen berbera wax la yaablay noqotay waxa weeye inay yidhaahaan marna walaalaynu nahay marna ay yidhaahaan waxaan cunaqabatay baanu ku samaynaynaa shacabka somalilan go-aanka golaha wakiilada ee taageeridda heshiiska jamhuuriyadda somalilan dowladda federaalka etoobiya iyo shirkadda d b wall golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan wuxuu maanta oo taariikhdu tahay saddex iyo tobanka maarj two zero eight soo saaray go-aankan kow madax bannaanida midnimada iyo xuduudaha jir somalilan waa lama taabtaan laba wuxuu golaha wakiiladu si buuxda u cambaaraynayaa go-aankii gaddarrada iyo sharci darrada ahaa ee golaha sharciga golaha shacabka ee dowladda soomaaliya ka soo saartay dekedda berbera sidoo kale wuxuu goluhu si xooggan u cambaaraynayaa fargelinta qaawan ee dowladda soomaaliya ku hayso madax bannaanida iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan goluhu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu si buuxda u ayiday maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xoojiyo kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurista iyo nolosha bulshada guud ahaan afar goluhu wuxuu marlabaa taageeraya isagoo gudinaya waajibaadkiisii dastuuriga ahaa go'aankiisii sagaalkii bishii sagaalaad ogost sagaalkii bishii ogost laba kun iyo lix iyo toban cod aqlabiyaadna ku ansixiyo sideed lixdan iyo sagaal cod kuna meelmariyey heshiiska maalgelinta dekedda berbera boort shan goluhu wuxuu go'aamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si uun ugu gacan siisa xukuumadda soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidka ku ah jiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan in loo aqoonsaday cadow qaran waa cid kasta lix goluhu wuxuu ururada qaramada midoobey ururka midooda afrika ururka jaamacatulcarab ururka igaad dowladda jamhuuriyadda somalilan ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u caddaynayaa in dhaqdhaqaaqyada dowladda soomaaliya ka wado mandaqadan geeska afrika yihiin kuwa keeni kara xasilooni darro cusub balse jamhuuriyadda somalilan mar kale dunida dunida waxay u caddaynaysaa inay mabda ahaan aaminsan tahay loona baahan yahay in si wada jira loo ilaaliyo nabad ku wada noolaanshaha istixgelinta iyo xuquuqda aayakatashiga toddoba goluhu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada ciidamada dalka ilaalinta madax bannaanida sharafta iyo midnimada dadahaaneed shan iyo konton xildhibaan afar iyo konton waxay taageereen go-aanka golaha wakiilada guddoomiyuhu cidi ma diidin cidi kama aamusin guddoomiyuhu muu codayn go-aankaasi go-aanka sidaasuu ansax ku yahay